أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaani araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin hogaamiyihii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday xasan gurguurte isagoo sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah maamulka ashahaadala dararka ah ee puntland oo soo rogay awaamiir mamnuucaysa in gaadiid dagaal iyo hub lagu dhex wato deegaanada uu maamulkaasi ka taliyo xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in kooxda riddada ay maleeshiyaad ku urursanayso duleedka magaalada garoowe barnaamijka ayaad ku maqli doontaan kooxaha mucaaradka oo warbaahinta ka weeraray madaxa kooxda riddada soomaaliya iyagoo sheegay in dilal uu u maleegay siyaasiyiinta isaga ka soo horjeeda ciidanka yukrein oo diyaarado daroonis ah ku gubay qaybo ka mida xaafadaha muhiimka ah ee magaalada moskow ee caasimadda dalka ruushka qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mida kulan maalmo qaatay laguna falanqaynayay qodobo muhiim ah oo u soo gabagaboobay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka ee dega wilaayadaasi bayaan laga soo saaray kulanka iyo tabin toos ah oo aan idinkaga soo diyaarinay ayaad caawa maqli doontaan qodobadaasi kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan shariif murtad hogaamiyihii hore ee kooxda riddada soomaaliya oo ka qaybgalayay xaflad ka dhacaysay magaalada muqdisho ayaa weerar afkaa ku qaaday madaxa kooxda riddada soomaaliya ee xasan gurguurte wuxuu sheegay uguna baaqay inuu u soo fadhiisto doorasho ku-sheega kooxda riddada soomaaliya isagoo sheegay in handadaadda iyo ciidamada hubaysan ee uu adeegsanayo kooxaha mucaaradka aysan cabsi gelin doonin adaa dhimanaya annaga ma dhimanayno adaa naga hor dhimanaya xasan sheikow annaga wakhtigeennaan suganaynaa qora haddaan qof uga cabsaynana meeshaanba sooma istaagnayn mana nimaadeen siyaasadna kama shaqaynayn waxaan uga shaqaynayna siyaasaddana sharcigu inuu sarreeyo waay dowladnimadu inay hirgasho waay gurigeenna waa seexan karnaa wax naga hadlaysan ma jiraan laakiin kuma sii daynayno waxa hadda maanta dalka ka jira soomaali kuma fiirsanayna ilaahay ka tah marka waxaan leenahay wixii aad hadlay karto waa hadlaysay caqligu ha kuu soo laabto beenta lagu sheegaayo ka soo leexo soo fadhiiso doorashada dadka kala heshii haddaad doorasho daraynayso doorasho gal xoolaha aad dhunsatay iyo dhulka aad qaadatay iyo xurriyaadka aad qaaday ee dadka aad xidhiirtana ka joog oo dariiq wanaagsan hadda intaan albaabkaagu xirmin soo mar
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maamulka ashahaadala dararka ah ee puntland ayaa soo rogay awaamiir mamnuucaysa in gaadiid dagaal iyo hub lagu dhex wato deegaanada uu maamulkaasi ka taliyo xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in kooxda riddada soomaaliya ay maleeshiyaad ku urursanayso duleedka magaalada garoowe qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa saddex bilood kadib marinka hurmus oo dib loo furay iyo maraykanka oo qaaday goodoomintii uu ku hayay dekedaha iiraan saacado yar kadib markii ay madaxweynayaasha iiraan iyo maraykanka saxiixeen heshiiskii dagaalka lagu joojinayay ayuu isbeddel ku yimid qiimaha tamarta dunida dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqday in ay dib u furtay marinka muhiimka ah ee hurmus si loo fuliyo heshiiskii is-afgaradka ahaa ee laga gaaray dagaalkii wax ka badan saddex bilood ka holcayey mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa shir jaraa'id ku sheegay in dhankooda ay qaadeen guudoomintii ay ku hayeen dekedaha waddanka iiraan islamarkaana ay maanta oo keliya fasaxeen in ka badan laba iyo toban markab oo iiraan ka soo daabulaya shidaal inkastoo dib loo furay marinbiyoodka hurmus haddana dowladda iiraan ayaa ku adkaysanaysaa in iyada iyo cumaan ay lacago canshuur ah ka qaadi doonaan dhammaan maraakiibta maraya marinkan hormus ayaa noqday awoodda ugu weyn ee iiraan ay ku wajahday maraykanka iyo yuhuudda waana arrinka sababay in uu dhaco heshiis guul weyn u ah xukuumadda tahraan sanduuqyada shidaalka caalamka ayaa durbadiiba laga dareemay hoosudhac ka badan eber dhibic afar boqolkiiba halka uu si aad ah u hoobtay dahabka kadib markii la saxiixay heshiiska iiraan iyo maraykanka qiimaha dahabka ayaa sare u kaca marka maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ay lugaha la galaan xasarado siyaasadeed ama kuwo amni waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka deni oo amar ku bixiyey in ciidan aan kiise ahayn lagu arki karin puntland maamulka shaadaladirirka ah ee puntland ayaa shaaca ka qaaday in maleeshiyo aan ka tirsanayn maamulkaasi aan lagu arki karin deegaanada ay ka arrimiyaan go-aanka maamulkan ayaa yimid kadib kulan maanta dhex maray golaha wasiirada ee maamulka riddada puntland waxaana kulankaasi shir guddoominayay siciid deni oo ah madaxa maamulkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay shirkan ayaa lagu sheegay in puntland aysan qayb ka ahayn maleeshaadka kooxda riddada soomaaliya ilaa heshiis laga gaaro arrimaha ay labada dhinac isku hayaana uu sidaas sii ahaan doono go-aanka maamulkooda bayaanka ka soo baxay golaha wasiirada maamulka siciid deni ayaa amar buuxa ku siiyey hay-adaha ammaanka maamulkaasi inaysan deegaanadooda ku sugnaan karin sidoo kalena aan isaga gooshi karin gaadiid iyo maleeshiyo aan ahayn kuwa maamulka fadhigiisu yahay garoowe arrintan ayaa ku soo beegmaysaa xilli ay isa soo tarayaan wararka la xiriira in kooxda riddada soomaaliya ay abaabulayso maleeshiya ku sugan duleedka garoowe kuwaas oo la sheegay inay ku biirisay maleeshiyadeeda si ay ugu cadaadiso maamulka uu hogaamiyo siciid deni haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ruushka oo duqaymo xoogan ku garaacay magaalo madaxda yukrain ee kiyef subaxnimadii hore ee saaka waxaa bartamaha caasibadda yukrain ee kiyef laga maqlay dhawaqa qaraxyo waaweyn oo ka dhashay gantaallo ay la beegsatay dowladda ruushka iyadoo la arkayay dad u kala ordaya goobaha laga gabaadsado sawaariikhda saraakiisha yukrain ayaa sheegay in ruushku uu gantaallo dhowr ah ku riday bartilmaameedyo gudaha yukrain ah oo ay ku jirto magaalo madaxda iyagoo mas-uuliyiinta ka gaabsaday khasaaraha ka dhashay duqaymahaasi ciidamada cirka ee xukuumadda kiyef ayaa sheegay in xukuumadda ruushka ay sidoo kale beegsatay magaalooyin dhaca bartamaha yukrain cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta
اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan maalmo qaatay laguna falanqaynayay qodobo muhiim ah ayaa u soo gabagaboobay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka dega wilaayadaasi haddaba kulankaasi waxaa ka qaybgalay islamarkaasina tabintan inooga soo sameeyey howlkii uu kulankaasi ka dhacayay maxamuud sheekh axmed tooshow وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaan iga soo hadlaynaa goob uu kusoo gabagaboobay kulan muhiim ah oo nooci ah oo maalmo socday kaasi oo ka dhacay wilaaya islaamiga hiiraan haddaba kulankan iyuu u dhexeeyey ajendadihiisa muxuu ahaa maxay tahay qodobada lagu daraaseeyey aan soo dhaweeyey marka hore waali wilaya islaamiga hiiraan sheekh guli abownamaan sheekhan alwaali waxaa sharxad naga siisaa bal kulankan waxyaabaha uu ku saabsanaay iyo qodobada lagu daraaseeyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما هذا ألا كدب كلن كان وحوها كلن أعدو قيمة بدن معنى وين أقو فديي ولاية إسلام هيران وحانا أود حيي دقن كولاية يو مسؤولين تا ولاية إسلام هيران رنتي وحوها كلن وقت جيسي دعي مهمة دا يو وحل قو تارجت جريني أما لوغا نقاشين بعد الدورة وحي أهايين الدور كدقن كأي كليهين عمل كإسلامي همان تصعده هديتها هي تطبيق الشرعي هديتها tahay dacwadii iyo horumarinteedii hadday tahay jihaadka socda iyo garab istaagiisa ummadda in lagu taxriidiyo waxa ugu muhiimsan maxamuudo waxay ahaayeen dowrka dhaqanka muxuu yahay min xayu dacwa haddii dacwo laga hadlay dhaqanka maxaa dowrkoodu yahay haddii ay tahay musaalaxaadka iyo siyaasatlqabaa'il dhaqanka dowrka muxuu yahay hadday tahay alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar baa ka mid ah qodobada lagu daraaseeyey muxuu dhaqanka dowrku yahay ee dhaqanka iyo qodobo badan oo runtii aan halkan ku koobi karin ka warqabka qabaa'isha iyo dhowrista daris wanaagga ee maxaa dhaqanku ay yihiin ayagu dowrka ay ku leeyihiin muxuu yahay wax fara badan oo aanan soo koobi karin ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa runtii qodobada looga hadlay ummadda waxa iyadoo ay leedahay in lagu booriyo oo dhaqanku ay qayb libax ku leeyihiin waxaa la isweydiiyey markii hore dowrka dhaqanka muxuu yahay oo la isla qoray oo la isla dhigay taqriiban waxaa ka soo baxday ilaa dhowr iyo toban qodob dhowr iyo tobankan qodob qodobkan maxaa nooga qabsoomay dacwada maxaa nooga qabsoomay boqolkiiba intee qodobka ugu sarreeyey wuxuu noqday laba qodob baa ugu sarreysay waa labada qodob oo dacwada iyo musaalaxada ee qodobkan maxaa nooga qabsoomay boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba sagaashan boqolkiiba siddeetan boqolkiiba konton waxyaabaha la isweydiiyey waxaa ka mid ahaa wakhtiga soo socda sidee aan u noolayn karnaa dowrka dhaqanka ay ku leeyihiin guud ahaan khaasatan camalkan jihaadiga oo maanta socda dhaqanka dowrka ku leeyihiin muxuu noqon doonaa waxa laga niqaashay oo ugu muhiimsanaa intaasay ahayd jazaak allahu khayr sheekhna waali insha allah waan kuu soo laaban doonaa waaliga wuxuu ka dhawaajiyay in kulankan sidoo kale uu ka soo baxay bayaan bal bayaanka aynu akhriyay ugaaska guud ee beesha gaajeel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed haye ugaas bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ujeedo kulan wada tashi ah taariikhdu saddexda bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo sideed kadib kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka dega wilaayada kulankaas oo isugu jiray dowlad diini ah iyo wadatashi lagu falanqaynayey qodobo muhiim ah socdayna muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa ka soo baxay bayaankan kow waxaan isla qaadannay dardargelinta horumarinta dacwada alla qodobka labaad waxaan isla qaadannay dardargelinta dowrka dhaqanka jihaadka ka socda dhulkeenna muslimka ah saddex waxaan baaq toobadkeen ah u diraynaa murtadiinta ka soo jeeda wilaayada hiiraan iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah afar waxaan ugu baaqaynaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah daris wanaag isxaqdhowrid iyo in ay allaah ugu shukriyaano nimcooyinka uu siiyey nambar shan waxaan ku boorinaynaa ummadeenna muslimka ah ee soomaaliyeed tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha si aan ugu maaranno gacan hoorsiga cadowgeenna iyo ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga soo waarido lix waxaan ka soo horjeednaa oo aan diidannahay kana dagaalamaynaa aqoonsi ku-sheegga yuhuudda gobollada waqooyi ee dhulkeenna soomaaliya iyo furidda safaarad ku-sheegga beenta ah ee magaalada xurmaysan ee qudus toddoba waxaan tacsiyo tiiraanyo leh u diraynaa ehelada iyo qaraabada dadkii nooga shahiiday duqaymaha cadowtooyo iyo duulaamada gardarrada ku dhisan ee cadowgu ka geystay wilaayaadka islaamiga ah ugu dambayn waxaan bogaadinaynaa mujaahidiinta u dhabar adeegay kana hortagay duulaamadii cadowga allaah uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee ugu dambaysay kurtunwaarey wabilaahi towfiiq jazaak allahu khayran kaas wuxuu ahay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska guud ee beesha gaajeel oo inu akhrinayey bayaanka ka soo baxay kulankan wadatashiga فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم haddaba kulankan waaliga wuxuu inoo sheegay in dowlaad diini ah qayb ay ka hayeen sheekh yuusuf mal cabdiraxmaan oo kamid ah culamada wilaayadka islaamiga wuxuu kamid ah culammadii cashirada halkan ka bixineen sheekh yuusuf marka laga hadlayo nuqabadii saxaabada iyo nuqbada maanta shaqooyinkooda xaggee iska matalayaan nuqabada waxaa weeyaan saxaabadii ridwaanullaahi calayhim niman nuqaba ay lahaayeen dowrkooda diinkan islaamka ay ku leeyihiinna waa dowr baaris ahoo muuqdo waxaa la dhihi karaa waa lambar kow waxaan ka bilaabaynaa nabiga calayhi salatusalaam baycadii liraa baycatulcaqaba athaaniya niman reer ansaareed buu nabiga bayca la galay qodob baa la kala qortay wuxuu nabigu uga dhigay horjoogayaal uga dhigay niman nuqaba ah u magacaabay oo ilaaliya bunuudii iyo qodobadii waxyaabihii lagu heshiiyey waxay arrintaasu sababtay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka taga magaalada maka oo dhib badan ku haystay oo u tago magaalada madiina nimanka nuqabada ayaa sabab u ahaa dhexda u xirtay oo ballan qaaday nabiga inay difaacayaan oo ilaalinayaan nabiga hortiisana ay dhimanayaan waxay keentay nabiga calayhi salaam inuu meesha ka tago oo uu madiina tago iyagaa soo dhoweeyey waa bilowgii islaamka ee waxaa weeyaan ugu horreeyey wey dacwadii markaan wax ka sheegno waad ogtihiinoo nabiga calayhi salaam dacwa haddii magaalada madiina ka socotay nin ragga nuqabada ka mid ah oo sacad ibnu mucaad la yidhaahdo ayaa ilaahay wuxuu qadaray subxaanu inuu islaamo oo ninkii daaciga mascab ibnu cumayr la dhihi jiray gacantiisa uu ku islaamo reerkiibuu u tegey wuxuu raggiinnihi dumarkiinaba idinlama hadlayo ilaa aad islaamtaan oo nabiga calayhi salatu wasalaam aad rumaysaan aad raacdaan dhammaan qowska hal mar bay wada islaameen ninkaan naqiibka wuxuu sabab u noqday inuu qowskiisa dhammaan hal mar muxuu islaamka ay soo qaataan oo galaan xagga dacwadana doorkaasay ku lahaayeen dagaaladuna faxadis walaa xaraj ha sheegin hal dagaal unbaan soo qaadanaynaa dagaalka la yidhaahdo ama qaswada la qaswatulaxzaab qaswo aad u dhib badan bay ahayd oo xarij ah wixii gaal adduunka jooga ayaa is soo bahaystay oo magaalada madiina yimid waxa weeyaan inay dadka baabi'iyaan muslimiinta yar ee magaalada keliya ku nool ay baabi'iyaan muddo bilahay muddo magaaladu waxay ahayd muxaasar nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu damcay inuu qawaa'il kale yar furfuro oo quraysh mooyaane carabtii kale ee socotay inuu thulu thimaar almadiina uu siiyo mirihii madiina ka soo baxayay iyo timirtii saddex meelood meel inuu siiyo ayuu nabiga go'aansado bal kala furfuro war quraysh annagu dagaal waa naga dhexayn jiray haddana waa naga dhexeeya laakiin intaan qaato iska taga marka horena dee waxaa laisku soo raaco heshiis lagu ahaa in dhaqaalaha madiina la qaybsado dibadda lagu soo qaybsaday arrintaasuu nabiga calayhi salatu wasalaam uu damco inuu sameeyo laba sacad buu u yeeray oo laba nabadoon laba naqiiba nin ree aws niman la yidhaahdo uu ahaa naqiib nin niman la yidhaahdo waxaa waa khasraj arrintiibuu u bandhigay oo uu kala tashaday arrintan waxyi miya ay yidhaahdeen xag ilaahay kaaga yimid mase waa shay annaga dartan aad noo samaynayso aad annaga nugu badbaadinayso may wuxuu uhi waa shay dirti aan u samaynayo oo idinku badbaadinayo wey wuxuu nimankan carabta ah ee gaalada iyo annagu jaahiliyaan wada ahaan jirnay jaahili baan ku wada noolayn qabl islaam xabba timiru annagu aan leenahay inay martiqaad ay ku cunaan mooyaane ama naga gataan mooyaane si kale kuma aysan qaadanin ilaa beec inay ku qaataan naga iibsadaan ama martiqaad noogu yimaadaan nimankan waxay yidhaahdeen wallaahi laa nucdiihim ilaa sayf waa mowqif xarij ahoo arrintu aad u kulushahayo waxaa intaasoo gaal magaalada ay dul fadhido nimankan seef un baan u haynaa yidhaahdeen waxaan seef ayna wax nagaga qaadan karaan ma laha nabiga ra'yigoodii buu sawaab ka dhigay وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم qodobada halkan sidai aadka loogu lafaqeynay waxaa qayb ka ahaa doorka dhanka musaalaxada qabada doorkaay ku leeyihin naqiib maxamed sheekh yuusuf bal waxaa saar naga siisaa bal haddaad tihiin nuqabadii kulankan oo soo dhammaaday bal qodobkaas iyo ahmiyadda aad siinaysaan iyo doorka ku leedihin islaaxa ama sulaxo ah diini waaye waa waxay u taagan yihiin nuqabad har i habeen ilaahay subxaana wa tacaala ayaana ku addoonsaday oo amray fattaqullaha wa aslixuu daata baynakum amarkaas annagoo fulinayno waxaan ku khasbannahay ummadda inaan islaaxinno ummadda waxaad ogtihiin cadow fara badan oo kala duduwan ayaa kusoo duulay diinteedaa lagu soo duulay dhaqankeedayaa lagu soo duulay badqabkeedaa lagu soo duulay har iyo habeenba cadow isku diraayo oo shakhsiyaad iyo qabaa'il iyo isku dir ayaa joogo annagana waxaan u taagannahay gogaldhigoodii islaaxintoodii in ayaga dhexdooda wax ay kala gelin waxaan kala qaadna oo kala jiijiidno isu soo dhowayno ummaddii fasaadkaas ayaa laga hor joogaa ayagana waa la walaaleeya oo waa la islaaxiyaa amarkaas ilahay anugoo qaadanayno waxaan la dhihi karnaa waxay bini'aadan dacfigiisa moogay inta kale dadaalkeenna iyo annaga iyo walaayadayno iskaalmaysanayno waxaan jecelnahay in ummadda islaamka intaan gacantayna ay gaarto ama wakhtiga nasiin karo inaan islaaxino jazaak allahu khayran naqiib eh, kulankan waxaan la soconnaa gebi ahaanba waxaa kasoo wada qayb galay hogaanka dhaqanka qabaa'ilka dega wilaayada hiiraan ma jira qabiil dhaqankiisa halkan maanta uu ka maqan yahay iminka waxaa ii muuqda naqiibka baashadireed ee wilaayada islaamiga hiiraan naqiib sheekh cumar naqiib qodobada kulankan looga hadla waxaa qayb ka ah in jihaadka la dardargeliyo bal doorka nuqabada ee jihaadka dardargelintiisa ka waran waxaan u bawaadinaynaa si wacan oo aan kala reeb lahayn walaalaha mujaahidiinta ah ee u dhabar adeegay kana hortegay cadowga soo duulay kuna soo duulay diinta islaamka iyo khayraadka waddanka iyo inay baabi'iyaan dadkan muslimiinta ah muddadaa jihaadka u socday walaalihii u dhabar adeegay ayaan u bogaadinaynaa haddii aan nahay golaha dhaqankan qayb wey ayaan ku leenahay waana garab taagannahay waa wiilasheenni waaye walaalahan waaye ducadaan ku garab taagannahay maalkan ku garab taagannahay nafteennaan ku garab taagannahay insha allahu tacaala wiilasheennaan ku garab taagannahay ilaahay idinkiis waxaana leenahay walaayaadka wanaagga ka jiro waa raggiinna u dhabar adeegay ku sabray dagaalka cadow aad kula jirtaan marka waxaan leenahay sabra waan u bogaadinaynaa siduu allah u yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu llaha lacalakum tuflixuun وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوما welina waxaan kuda jirnaa tabinteena tooska idinkuu soo gudbinaynaa kulan wadatashi ah oo nooci ah oo maalmo xiriir halkaani ka socday iminka gudoomiyaha nuqabada wiilaa saamiga iyo hiiraan ahna naqiibka beesha badcadde naqiib cali yuusuf naqiib bal haddaatiin nuqabada ee wilaayada hiiraan hogaankii dhaqanka kulankan waxyaabaa lagu faaqido waxaa qayb ka ah dacwada iyo doorka nuqabada ay ka qaadan karaan maxay taa doorka dacwada ee nuqabada nuqabada islaamiga waxay garab istaagtaa muxaafadaadka dhammaan ama qabaa'ilada ay wakiilada ka yihiin inay ugu yeeraan dacwada islaamka dacwada islaamka sida waada ognahay waxaa uu asal ah dadka in la baro macrifatullaahi wa macrifatu nebiyihi wa macrifatu diinihi biladilla dadka haddii rabbigooda ay bartaan nabigoodana ay bartaan diintoodana ay bartaan hadafkii iyo maqsadka la leeyahay waa intaas asalka camalkana waxaa ka mid ah dadkii dacwadii in looga yeero jahliga lagala dagaalamo nuqabada kaalintooda way ka geysteen qabaa'ilka ay hogaanka ka yihiin waxay ka dhex fureen dacwo waxay ka dhex fureen madaaris waxay ka dhex fureen macaahid noocyadeeda kala duwan waxay ka fureen iyagoo kaalmaysanaya walaayada maraakiis dacwi ah xalaqaadka masaajidka aad bay ugu qayb qaataan dadka kuboorintooda baryaha dambana waxaaba la isku tacalujiyey insha allahu tacaala dadka waaweyn waxbaridooda oo la barayo alqiraa'atu walkitaaba in la baro waxaa intaasi sii dheeri ah dowraad mutawaatir oo aan kala kac lahayn oo lala dhex taagan yahay ummaddii mar kasta iyo baahi kasta iyo xaaje kasta oo ku habboon iyo maqaamka iyo maqaalka ku habboon iyo baahidii soo darrisa dadka insha allahu tacaala in laga dhiso waxaa intaasi sii dheeri ah dacwada aryaafta dadka tuulooyinka looga tagaayo ceelasha looga tagaayo iyo nabadoonnada golaha nuqbada islaamiga nabadoonnada ka hoose oo iyagana dowrka dacwada la soo saara si ay u gutaan dacwada saaran waajibka saaran marka waajibkana saaran inta kaalinteenna kaga aadan in qeyb walba meesha kaga aadan iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba shaqo aad u lixaasita ayaa ka jirto jazaaka allahu khayran qiib ee weli tabinteena tooska aynu kuguda jirnaa oo maanta halkan uu kusoo gabagaboobay kulan gaara oo muddo socday kuna soo gabagaboobay wilaa saamiga hiiraan naqiib cali maxamed cusmaan abu caaisha waa naqiibka beesha ujeejeen ee naqiib kulankan iyo dowladaba goobjoog ayaad u ahayd qodobada laga hadlay waxaa qayb ka ah addacwatu ilallah in nuqabada ay doorkooda ka qaataan dacwada alla waxaa qayb ka ah macruufkan in la faro munkarka la raba ka waran nuqabadu iyagoo macruufka inay faraan munkarkan ay reebaan almru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waa tiir ka mida tiirarka islaamka haddee nuqubada ahdaafta loo abuuray ayay ka mid tahay sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aayad qur-aan ku sheegay annagu waxaan leennahay dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee deriska ah waxaan leennahay waxaan faraynaa macruufka waxaa la rabaa walaalaha deriska ah ama muslimiinta ah in ay iska warhayaan kooda dhibaataysan kooda baahan kooda duruufaysan inay ka warhayaan oo ay maaragta dhahaan walaalkay xalay muxuu ku baryey see xaalkiisu yahay laakiin waa laga fiican yahay in ay dhabarka isxijiyaan oo ay isdabamaraan insha allah waxaan leennahay taas waa macruufka marka waxaan leennahay dadkow muslimiinta ahow ha la isu naxariisto ha la istexgeliyo maaragtay qofka walaalkaa haddaadan waxba ku taraynin weliba waa waajib inaad walaalkaa wax ku tarteen haddaadan wax ku taraynin shartaada ha ka nabadgalo jazaaka allahu khayran naqiib welina tabinteena tooska ayaan ku guda jirnaa naqiib cabdirashiid waa naqiibka beesha saddex muro oo ka mid ah beelaha dega wilaaya saamiga iyo hiiraan naqiib kulankan wadatashiga wilaayadii iyo dhaqankii usoo gabagaboobay waxyaabaha xoogga lagu saaro waxaa qayb ka ah sidii isku filaansho bulshada u gaari lahayd isku filaansho waxaa ugu horey tacbashada beeraha ka war haddaatii nuqabada buurintiina ku aadan in beeraha la tacbada isku filaansho dadku inay gaaraan tacbashada beeraha waa lafdhabarka muslimiinta wey dalaga markaan annaga soo saaranno waxyaabo badan ayay naga kaafinaysaa inaan dhulka annaga aan tacbanno maxaa ka mid ah waxyaabaha xuxun ka ah gaalada ay la soo cararayso oo ay ku daldalanay waxay keenaysaa bariis dhacay baasto dhacday ayay keenayaan beybaaradii gallaydii sisintii wax walba diirtii salbukadii wixii o dhanbay ku daldalanayaan bal u fiirso ayaga yaa cunayo wixin annaga tacabnay wixii xumo iyaga dhacayna waa inoo keenayaan bulshada muslimiinta ku dhaqan wadanka ee micnaha soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay dhulka tacbadaan ay soo saartaan gallayda misigada digirta salbukada barbarooniga basasha baradhada ayu nooc haddii baradho adduunyo gallayda sisinta wax walbaad isku hesho aad cunto jirkaada wuxuu noqonayaa maasha allah وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوما weli kulankeeni ayaan kuda jirnay tabinteeni tooska naqiib kutub waa naqiibka beesha makana wilaaya saamiga hiiraan naqiib marka laga soo taga tacbashada beeraha waxaad mudda maanta ummaddii nuqbada loo ahay in ay noloshoodii iyo cunadooda ay kusoo koobantay waxyaabaha dibidda looga keeno ka war haddaad tihiin dhaqankii dowrcinkaa ka qaadan kartiin in ummadda dhibaatada dibidda waxyaabaha loo keena looga diga dhulkooda lagu booriyo waxaan ummadeenna uga digaynaa oon u sheegaynaa waxyaabaha laga soo waarido dibadaha ee laga keeno inay iska maarmaan inay iska dhaafaan sida bariiska baastada saliidda dhacday waxaas la keena inay iska dhaafaan oy qaataan waxyaabaha beeraheen annaga ka soo baxo sida galleyda misigada digirta ee sisinta waxaas inay qaataan waxa dibadda laga keenayo oo dhacay weliba waxa dhaca baa noola keenaa xataa wax fiican oo sannoo lama keeno wax dhacay baa la keenaa bariis dhacaa la keenaa bur dhacaa la keenaa saliid dhacayaa la keenaa wax alla wix daawo dhacdaa la keenaa wax alla wixii dibaddana laga soo waarido ee waxyaabahaas ku saabsan in layska dhaafo ee bannaanka laga maro ee dadka ay isku daaweeyaan diinta isku daaweeyaan ay cunaan wixii ka soo baxay dalagii ay gacmahooda ku taabeen ka soo baxeen waxaan dadka markaan ku boorinaynaa haddii aan nahay golihii dhaqanka islaamiga haddii aan nahay ha layska dhaafo waxyaabaha dibadda laga keenayo ee turkiga uu loo ordayo iyo meelaha laga keenayo ha layska dhaafo ha layska dhaafo sida baastada bariiska saliidda burka waxa dhacay in layska dhaafo wabillahi towfiiq jazaak allahu khayran ee naqiib kutub sidoo kale kulankan nuqubada waxaa ka mid ahaa naqiibka baasha gaaji alle wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool naqiib waxyaabaha kulankan aad looga hadlay waxaa qayb ka ah in la dardargeliyo dhaqashada xoolaha haddaa timarka nuqubadii wilaayada hiiraan reer hiiraan sidaad ugu boorin kartaan dhaqashada xoolaha in la dardargeliyo qaabkeena lagu dardargelin karaa maxamuudow sida aad dareemaysid xoolaha dhaqashada annaga waxay noo tahay nolosha qayb ka mid ah boqolkiiba siddeetan waxaa la dhihi karaa xoolaha nacfi fara badan ayay leeyihiin waxaa laga helaa subag waxaa laga helaa caano waxaa laga helaa hilib waxaa laga helaa maraq xoolaha kaalintooda waa kaalin aad u taagan taas marka waxaan leenahay xoolaha nacfigaas faraha badan ay leeyihiin nacfiga kaloo ay leeyihiin waxay tahay waa la iibsadaa soomaaliya markii laga gudbo waad og tahay badda dooman iyo maraakiiba u taagan waa la daabulaa dhaqaalaa dadka ka soo galo ayadana insha allahu tacaala waxaan rabaa marka in aan dadka kula dardaarmo xoolaha gacanta ku haaya xoolaheenna annaga inaan dhaqaalaysanno annagaa gacanta ku hayno xoolaha naftooda cadow ayay leeyihiin oo cuno oo la yidhaahdo shillin oo daaqa u diidaya markay ku bataan dhulka ay daaqayaan markay ayada ku badata aysan daaqi karin waxaan leenahay shilintaas cadowga xoolaha ina dadka gacanta ku haaya ay ka daaweeyaan ay ka ilaaliyaan waxaa loogu daaweyna oo loogu ilaalina wax la yidhahdo sun sunta mararka qaar cadowga waa ku qayaanaa sun dhacday ayuu ku soo siinaa sun aan fiicnayn ayuu ku soo siinaa sunta xoolaha lagu daaweynaa in laga warqabo oo laga fooljignaado hadday tahay dhiijiski oo xoolaha lagu nafaqaynayey hadday tahay suntii shilinta ee xoolaha laga marinayay inay xoolahooda wax u isticmaalayiin ay iska fiiriyaan cadowga waa khiyaano badan yahay waa dhagar badan yahay meelo badanuu kaa soo galayaa inuusan meeshaas xoolaheenna ka soo gelin dhaqaala la-aan uuna dhigin dhegeystayaal weli waxaan si toosa idinkaga soo hadlaynaa hoolka uu ku soo dhammaaday kulanka noociga ah ee kusoo gabagaboyla saamiga hiiraan naqiib xasan ee kuu soo dhicisow abuu khaalid wuxuuna ka mid ahaa noqobadii halkan maalmahan fadhisi kulankana qayb ka ah qodobada naqiib kulanka aad kaga hadasheen waxaa qayb ka ahaa in bulshada jihaadka lagu booriyo in sufuufta jihaadka bulshadiina soo camirta ay soo buuxisa lagu booriyo haddaad tihin dhaqankii iyo noqobadii doorkiina jihaadka ka waran maxamuudow markaad u su-aashay jihaadka qaybta ay ku leeyihiin nuqubada nuqubada waa albaabka ummadda soomaaliyeed ama qabaa'ilka albaabka qabaa'ilka jihaadka wada nuqubada waa albaabka qabaa'ilka annaga haddaan nahay nuqubada nuqubadaan haddaan dhex fadhinno ilaa waxay shaqaynaysay shan iyo toban sano oo jihaadka saan u waday hadday tahay iclaam hadday tahay maal hala bixiyo hadday tahay hala jihaado ilaahay idankiis cadowga dalka ku soo duulay waxaan leenahay kaalinka nooga aadan in laska dhiciyo in annaga shan iyo toban sanaba camalkan waa soo wadnay jihaadigoos ilaahay nagu waajibiyey haddana aan lama laabno waxaan leeyahay qabaa'ilka aan u nahay horjoogaha nuquubadaan u nahay nin kastaba qabiilkiisa waa inuu ku booriyaa jihaadka ka socdo bariga afrika jazaak allahu khayran naqiib weli tabintiina tooskayna ku guda jirnaa waxaa iminkii hor fadhiya naqiibka beesha aw xasan oo ka mid ah beelaha dega wilaaya saamiga hiiraan waa naqiib maxamed sheekh cabdiwahaab naqiib naa'ib naqiib qodobada aad ka hadasheen waxaa ka mid ahaa in nuqubada doorkooda jihaadka ay qaataan in furmaha ay booqdaan ka waran weli ma jiraa socdaallo aad ku soo marteen fuquurta ama furmaha dagaalka wilaayada hiiraan maxaa kale soo kulanteen haddaad i weydiisay doorka ay ku leeyihiin suquurta ee dhaqanka islaamiga ee walaayada hiiraan waxaan kuu sheegayaa dhaqanka islaamiga hiiraan suquurta inay ku leeyihiin saameyn badan walaalahooda mujaahidiinta eh oo jooga furmaha inay maal walba ay soo booqdaan ay xoolo u geeyaan ay ka warqabaan ay habeenno la soo joogaan iyo maalmo waxaa aniga hataa aad ugu xiriirto annaga badan oo dadka dhaqankee inaanan tagnay suquurta meelaheeda kala duwan ilaa galbeedka ilaa bariga ilaa waqooyiga wajasaakumullah khayran waxaan ku soo aragnay waxaa waaye waa wax cajaa'ib leh waxaa ugu muhiimsan meelihii cadowga uu soo weeraray markay ku soo duuleenna wakhti yar ay haytay waqtiyar ka badna libaaxyada mujaahidiinta ay gacan bir kala hortageen iyo geesinimo aad xadaaf oo leh waxaad leedahay meelaha qaarkood haddaad tagto geesinimada mujaahidiinta ay leeyihiin iyo dulqaadka iyo sabarka waad la yaabaysaa waxaa kugu soo dhacaya aayaadka ilaahay oo cadcada kugu soo dhacayo ilaahay baa noo sheego inay mujaahidiinta oo dadka muuminiinta cirar ku jiraan ilaahay noo sheegay qaala allahu tacala ilah wuxuu leeyahy min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullah waxaanu dhab ee aan ku soo aragnay walaalaha rag mujaahidiinta ee meesha joogo farxadtay faraxsan yihiin camalkii ay hayaan sida ugu faraxsan wujuuda kusoo dhaweyn naxariista waxaad la yaabaysaa waa aad ayaad la yaabaysaa walaalayaal waxaan leenahay dadkana maqlaya oo muslimiinta eh waxaanu leenahay walaalahooda mujaahidiinta ribaadiinta tuquurta ku jiro inay la soo qaataan maalmo iyo habeenno ay ku soo baryaan ayna u soo duceeyaan walaalahoodna wuxuu naqay inaan jecel ay jecel yihiin inay dad ay ka dambeeyaan ay ogaanayaan وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم iminka waxaa ii hor fadhiya naqiibka beesha jijeelle naqiib cusmaan cali yuusuf naqiib adigoo mahadsan bal doorka nuqubada waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid ahaa in lala hadla murtadiinta ku abtirsada beelaha dega gobolka ee safka cadowga ku jira maxay tahay baaqi in aad u diraysaan dadka soomaaliyeed ee murtadiinta waxaa u geeyay inay gaalada raacaan waxaa u geeyey jahlnimo inayba kala garanaynin diintii ilaahay usoo dejiyey iyo gaalada ayba kala garanaynin taas horta inay raacaan gaalo sabab ah marka waxaan leenahay dadka muslimimaad ku dhalateen diin baad ku dhalateen aabbi hooya idin dhalay diinta aad ku dhalateen ood shari ku barbaarteen oo dugsiga qur-aanka lagu geliyey oo aad barateen ee aad ka tagteen waxaad la dareerisaanna waa kitaabka ilaahay ma aha shabaab waxaad dareeri shabaab waxaad dareeri shabaab ma aha waxaad dareerisiin waa kitaabka ilaahay dugsiga qur-aanka muxuu ahay masaajidada kuwaas la dareerisiin waxaana la siinaya waxay culimo ifticul oo yar oo muxuu ahay aan waxba taraynin adduunka ku afcin aakhirana aad naar ku gelisaan kuwaas waa la idin siiyaa marka waxaan leenahay baaq idinka u daraya dhammaan gaalada raacday inay gaaladooda ka soo noqdaan oo diintooda usoo noqdaan ay tooba keenaan toobada way furan tahay marka hadda waxaan leeyahay ha ku dhimanana adinkoo martidiin ah oo diinta ilaahay la dagaalama ha ku dhimanana ee waxaan ku baaqaynaa tooba waxaan leenahay tooba keena diintiina usoo noqda dadkiina usoo noqda diinta hala dagaalamina soo tooba keena waxaan rabnaa inaad tooba keentaan oo diinta ilaahay caza wajalahay kitaabka ilaahay usoo noqotaan taabka idin furan tahay jasakallah khayr baarakallahu fiik iminkan aan eegaa naqiib axmed cusmaan axmed jihaad oo kamid ah nuqubada wilaayada kana mid ah hogaanka dhaqanka ee beesha xawaanle naqiib bal kulankan maanta soo gabagabowey maalmahana socday qodobada looga hadlo waxaa qayb ka ahaa fargelinta yuhuudda ay ku haysa soomaaliya iyo safaarad kusheegii ee maamulka ridada somalilan oo ka furtay magaalada alqudus oo uu sheegay inay tahay dhul uu yuhuudda leedahay ka nuqba ahaan arrintaas maxaa ka dhahdeen waxaan si xoog loo cambaaraynaynaa uga soo horjeednaa ka dagaalamaynaa insha allahu aqoonsi kusheega yuhuudda xaasiyada cadowga muslimiinta ah ee aqoonsanayso goboladeenna waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaa kale oon ka soo horjeednaa socdaalka uu ku tegaya safarka murtad ciro iyo shaqaalihiisu ay ku tageen qudus asoo ujeeddadiisu ay tahay inuu qudus u aqoonsado dhul ay leedahay yuhuuddu kana furo safaarad ku sheeg si uu u xoojiyo xiriirka yuhuudda iyo isaga ka dhexeeya waxaanaan leenahay ma shaqay doono dalkan inoo gacan xoogle ayaanu uga hortegaynaa dhinaca kale waxaan dadka muslimiinta u sheegaynaa oon ugu baaqaynaa inay ka dagaalamaan maantay arrinkaas yuhuuddu ay ku timid dalka soomaaliya maantay war iyo cambaarayn waa soo dhaaftay waxaan u sheegaa dadka muslimiinta ah in la joogo xilligii gacanta looga hortegi lahaa yuhuuddaas intaysan ukumaha dhigan gobolkeenna ka mida dalka soomaaliya khaasatan waxaan u baaqayaa dadka muslimiinta ah waqooyi galbeed jooga oo goboladaas ay ku laalaabanaysa ku dhaqan waxaan leeahay dagaalka qaata bilaaba gacanta saaraan leenahay ha la gacan saara nimankaas dhulkana ha laga saaro cirre iyo shaqaalihiisa iyo sahankuu yuhuudda u yahayba ha laga hor tagaan leehay وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوما gabagabadaas la soo gaarnay su-aasha ugu dambaysa mar kale aan ku laabto waali gulaha saamiga hiiraan oo kulankan inoo daafuray sheekhna alwaali maanta halkan waxaa ku soo gabagaboway kulan aad u weyn kulanka mas-uuliyiinta wilaayada iyo hogaankii dhaqanka qabaa'ilka dega wilaayada idil ayaa halkan wada jooga waxaa xusid mudan shan sano ka hor wilaayada hiiraan waxayd wilaayada ugu horreysay cadowga kusoo duulay ma la odhan karaa kulankan wuxuu ka tarjumayaa in wilaayada iyo bulshadeedii ay ka soo kabadeen duulaaninkii cadowga bismillaah maxamudow waa sidaa u sheegtay ee nasri lagu farxo ilaahayna looga mahad celiyo oo ku yimid fadliga ilaahay iyo gacmaha mujaahidiinta iskaashiga ee bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa waxaa ilaahay ku suurageliyey masriga weynaa oo inta ugu badan ka dhacay wilaayada islaamiga hiiraan degmooyin badan oo gacanta ka maqnaa ama cadowga uu joogayna ilaahay uu gacanta islaamka ku soo celiyey waxyaabaha aan filayno waxaa ka mid ah kulamadan kulamada ku xiga in ay ka dhici doonaan bariga wilaayada hiiraan oo la maqli doono ee kulan u dhexeeyey dhaqanka wilaayada islaamiga hiiraan iyo maamulkii gobolka oo ka dhacaya moqokori ama maxaas iyo meelo lamid baa rajadeennu tahay kulamada noocaanana waxay ka mid yihiin ee uu mahadnaqa ilaahay subxaanahu watacaala nicamka uuna siiyey oo ay ugu weyn tahay futuuxaadkii ee wakhtiyadii dhawaadhacay iskudayga cadowga oo fashilmay ee waxyaabaha runtii ee dadkan qalbiyadooda isaaka wujuuhdooda kaaga muuqdana tusaalay u tahay ilaahayna waa u mahad celinayna subxaanahu watacaala waxaana rajaynaynaa intaa iyo in ka badan hadduu alla idmo jazaak allahu khayran guud ahaan dhegeystayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa tabintii tooska waan idinkugu soo gudbinaynay kulan wadatashi ah oo kusoo gabagaboobay wilaayada hiiraan kaasi u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo hogaanka dhaqanka qabaalka dega wilaayada kulankaasi oo lagu falanqeeyey ama lagu daraaseeyey qodobo aad u muhiim ah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wajihaadakum
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا